bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsadayaal hamiin fayla ka dhowaada qodobada warkan hamiinamo idaacadda warsansiin hayda ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya weyba uu sideeka ka dhawaaqay golo wasiirada ee xukuumaddiisa madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajona xilal cusub iyo uu suunagee ka magacaabe wafdi ku dareer hay-ada qaramada midoobeen qaabilsan arrimo gargaarkii weybayogeeka hadeerana magaalada baydhaba guddiga abaaro koonfur galbeed soomaaliya weybayo kormeerana kaamamka kayaala duleedka magaalada baydhaba guddiga gurmadka abaaro gobolka hiiraan weyba laha sheegaha antiyo ku dhex jarta khilaafa labaatan shan qofna weyba abaarta dartiyanka muudana somalilan akhbaaraadka banaanka dhugunsadayaal hamiinamaadan idaacadda warsansiin haytoy baa ku mid ahaa maraykanka oo taageertay dowladda iraaqa iyo weliba madaxweynaha koonfurta kuuriya oo su-aalo la weydiihay kureed markii uuse dacwo laha ka oogaya
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux warsan media network
mar kale dhugunsadayaal hamiin fayla hamiinamo talaada ee u arbaanaha gala hayda taaragdanaya ka eedanta labaatan iyo kowda bilo maarsa sanadka lamada kuntum iyo todobada hanasoyba hayana qodobadii warkanga koobadhaan haddana ka dhawaadayoogii oo fisanga ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali khayre iyo weyba uu sageeka ka dhawaaqay golo wasiirada ee xukuumaddiisa maxamed yaxye jiinow iyo warka muqdishaanin ku dare ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xasan cali kheyr ayaa ku dhawaaqay golihiisa wasiirada cusub oo ka kooban lix iyo labaatan wasiir labaatan wasiir ku-xigeen shan iyo toban wasiiru dowle iyo ra-iisul wasaare ku-xigeen xubnaha la magacaabay ayaa waxa ay isugu jiraan xubno horey xukuumadihii dalka soomaaliya xilal kaga soo qabtay iyo kuwa ku cusub saaxadda siyaasadda soomaaliya waxaana ka mid ah cabdiraxmaan ducaale beele oo loo magacaabay wasiirka maaliyadda cabdiraxmaan xoos jibriil oo loo igmaday inuu noqdo wasiirka arrimaha dastuurka injineer cabdiraxmaan yariisow oo noqday wasiirka warfaafinta yuusuf garaad cumar oo loo magacaabay wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka gaashaaniga oo noqday gudoomiyaha gobolka baay cabdirashiid cabdulaahi maxamed waxaa jira wasaarada aan horey loo arag tan iyo wixii ka dambeeyey markii dalka uu burburku galay oo uu ra-iisul wasaare kheyre kusoo daray golihiisa wasiirada cusub waxaana ka mid ah wasaaradahaasi wasaaradda gargaar maareynta musiibooyinka wasaaradda korontada iyo biyaha magacyada wasiirada wasiire ku-xigeenada iyo wasiiro doolayaasha waxaa warbaahinta u akhriyey afheenka xukuumadda magacyada xubnaha golaha wasiirada wasaaradaha loo magacaabay oo ka kooban ra-iisul wasaare ku-xigeen wasiiro wasiiro dowlayaal iyo wasiiro ku-xigeenno waa sida soo socda abuukaate mahdiin axmed guuleyd khadar ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya xildhibaan doctor iimaan cabdulaahi cali wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta cabdi faarax siciid juxa wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib-heshiisiinta xildhibaan doctor cabdiraxmaan ducaale bayle wasiirka maaliyadda cabdirashiid cabdulaahi maxamed wasiirka gaashaandhig ambasador yuusuf garaad cumar wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga cabdulaahi daahir cismaan wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare abuukaati cabdiraxmaan xoos jibriil wasiirka arrimaha dastuur ambasador jamaal maxamed xasan wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha xildhibaan maryan aweys jaamac wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda maxamed cabdulaahi salaad wasiirka cirka iyo dhulka injineer cabdi canshuur xasan wasiirka boostada gaarsiinta iyo tiknolojiyadda xildhibaan sheekh nuur maxamed xasan wasiirka xanaanada xoolaha qadra axmed ducaale wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xildhibaan cabaas cabdulaahi sheekh siraaji wasiirka howlaha guud iyo dibudhiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xasan cali kheyre ayaa sheegay in xubnaha uu golihiisa wasiirada uu u magacaabay in lala xisaabtami doono ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in wasiir kasta uu shaqadiisa ku weyn doono haddii uu dibadda u bixiyo sirta dowladda haddii ay iyagu ku fashilmaan siyaasadooda isagoo sharaxaad ka bixiyey shuruudaha uu ku soo xushtay wasiirada waxaan marka hore rabaa inaan ku bilaabo sida soo socota xukuumaddu waxay ka koobnaan doontaa lix iyo labaatan wasiir ra-iisul wasaare ku-xigeen oo aan sababayn doono shuruudaha lagu soo xulay oo laguna xisaabtami doono iyo qaabka ay u shaqayn doonaan oo aan rabo inay shacabka soomaaliyeed maqlaan waxay tahay sida soo soco qofka wasiirka noqonaya waa in aanay da'diisu ka yaraan soddon waa in aqoontiisu gaarsiisan tahay heer jaamacadeed waa inuu soomaali yahay aaminsan yahayna midnimada iyo madaxbana fanaanida ummadda soomaaliyeed waa inuu aqoon iyo khibrad u leeyahay maamulka iyo maaraynta ku aadan shaqada uu dalbanayo waa inuu ku sifoobay dhaqan anshax iyo asluub wanaag laguna yaqaan karti iyo hufnaan waa inuusan ka mid ahayn xiriirna la lahayn ururada ku tilmaaman xagjirnimada waxaa kaluu saxiixi doonaa wasiirka ama wasiiraddu waajibaadka qarinta xogta iyo sirta qaranka oo haddii ay caddaato in ay fashilantay ama ay bixiyeen sirta qalanka ay kalifi doonto inay ku waayaan shaqadooda in dowladnimada ay ka bilaabatay maantay laakiin shaqadii ay dhiman tahay waxaan rabaa inaan u ballan qaado qof walba oo la magacaabay oo xukuumaddan ka mid noqda in lala xisaabtami doono loolana xisaabtami doono si hufan waxaa kaloo idiin ballan qaadayaa inaad aniga iyo madaxweynahaba nala xisaabtami doontaan oo annaguna aan ogolnahay in lala xisaabtamo si kastaba baarlamaanka soomaaliya ayaa la horgeyn doonaa wasiirada la magacaabay dhinaga kalena madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo magacabay agaasimaha guud ee madaxtooyada iyo mas-uuliyiin kale madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo magacabay mas-uuliyiin cusub oo ku mid nagadayaan maamulka madaxtooyada soomaaliya xelalkan la magacaabay weyba ku mid ah agaasimaha guud ee madaxtooyada soomaaliya agaasimayaal kale ila taliyaala mas-uuliyiinta cusub oo uusa magacaabay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo weyba ku mid ahaa abuukar daahir cusmaan agaasimaha guud ee madaxtooyada brofeor nuur diiriye la taliyaga madaxweynaha ee siyaasadda istiraatiijiyada maxamed cabdulaahi axmed kaaliyaga gaarka madaxweynaha cabdulaahi yuusuf maxamed agaasimaha hamaamuuska madaxtooyada iyo weliba cabdinuur maxamed axmed agaasimaha warfaafinta madaxtooyada wafda ku dareera hay-adda qaramada midooben qaabilsan arrimo gargaarkii waybayoge ka hadeerana magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya cabdulaahi nuur aadan jecelow iyo faahfaahinta warkaninghaya wafdigan caalamiga ah oo uu hogaaminayo madaxa hay-adda u n d b da ayaa soo gaaray magaalada baydhabo waxayna kulan albaabada u xihan yahay la qaateen golaha wasiirada maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxay wafdigan warbixin ka dhageysteen golaha wasiirada intii ay kulanka kula jireen taasoo markii uu kulanka soo idlaaday saxaafadda uga warbixiyey kusimaha madaxweynaha ahna wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka koonfur galbeed maxamed xasan fiqi in maanta wafdigan soo gaareen wafdigan waa u n d b madaxdeeda sare ayaa socota waxaan aad uga mahad celinaynaa wasaaradda iskaashiga iyo xidhiirka caalamiga oo mar kastaba xidhiirka noo samayso waxaana ka wada hadalnay maadaama u n d b lagu yaqaano horumarinta maadaama abaaruhu aad u sii adkaadeen waxay go'aansadeen intii tabartooda ah inay xagga humanitarianka qayb ay ka qaataan sidaa darteed waxay warbixin ka dhegaysteen guddiga abaaraha qaybihiisa kala duwan iyo muxuu ahaa muxuu ahaa wasiiradii micnaha guddigaas ka tirsanaa dhammaantood ayagana warbixin ayna siiyeen baahida micnaha markaa uu u baahan yahay maamulka koonfur galbeed ayaan u sheegnay waxaa kaloo saxaafadda la hadlay madaxa hay-adda u n d b david booka kaasoo sheegay in hay-adda u n d b ay tahay mid ka shaqaysa arrimaha horumarinta balse maanta ay u timid in ay ka shaqayso arrimaha abaaraha ka jira koonfur galbeed kuwaasoo uu yidhi madaxa hay-adda u n d b waa kuwa u baahan in loo gargaaro si looga badbaadsho gaajo iyo macluul oo ay u dhintaan
and many occasions related to development. But this time is not time for development. This time is just time for humanitarian help for the people who are really in a very poor shape and they are struggling, suffering. There are really basic needs for human beings, which is water, which is food, which is health, etc., is not always available. And we people here in Paidua, we really feel your pain very strongly because we understand this. We will try to do our best as UNDP. We will leave all the project aside, but we'll be here with you and we'll try to do our best to help those who are.
guddiga abaaro dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya weybayo kormeerana kaamamka kayaala duleedka magaalada baydhaba xillada dhibaatooyin ee dambinya ku jarta kaamamka kayaalan duleedka magaalada baydhabo hanaaso ka jaran dad bogtaale oo saameeytay abaarta ku jarta soomaaliya gaar ahaan goboladan koonfur galbeeda guddigaas oo kormeerayay kaamamka weyba qayb ku hayay xasan cali daa-uud xasan sheelare warbixintan yanin ku diyaariya guddiga gurmudka abaaro dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo uusu horkahay kusimaaga guddoomiyaha gurmudka abaaro waana ee wasiirka maaliyadda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo maybageeka booqdana kaamamka kayaalan duleedka magaalada baydhabo guddiga iyo maybayo anquur galaayana xaalada dhabta eh oo ka jarta kaamamka ka yaalaan duleedyada magaalada baydhabo sheekh xasan labuur mayba waa wasiirka maaliyadda waana eeg kusimaaga guddoomiyaga gurmudka abaaro maybana usuku warbiyey xaalada dhabta eh oo hindhoojo ha ka arageen dhowr meeloodaa saani wali aragnay hiimeel badan oo oo iyadan dhibaataysan iyo dad horle oo hataas ku dego hayo oo aan kumad hayno dadkii hortii oo un mayla raay siboorta garaynay oo wali hay-ad walan ku helnay wali ganacsi walan ku helnay wali un mayla raay ka maamulhaan walan siino dad walaagasay dhanba hataa hata ku hor gacanta indeerin eed iyadan dhibaataysan wali haka aragnay meelle araw kaamle araw buulanuuriyo meelayeeda wali ka aragnay dhibaato eed iyadan fara badan wali in sheegan hay-adaha biyo raashimada ama biyaha geeka kahoolin ini umuto walanqobadaan iyo ganacsatada ini meeliyada kaamka isuga eedsada inka dhaqsi badan walku qobadaan haddii liinladeerna afar iyo labaatan saaca gudaajo cunto ka filan iyo biyo ka filan iyo daawo ka filan la dhiinhalin meeliyada dhibaato badan wax ku foolle marka un ka maamulhaan iyo ka gudahaan wali karaamkan ee lagu bilaabo galabto way jeelna ini wala awoodaan ee ku qabano marka wali in sheegaan ee dadka kale waliyi waado ini aragaan kaamamka isuga ah wali kale may la raayay inka baaqane shacabka haqulqulo haayo may ogaanay ini dhowr wiji in iska jaro dad may la raay iskuladan geeka bakaartis miski ka jarto ama xooloba ilaahay see gabo mayl araaya dadka joogo kaamamka an weero hayaan leeyin inta hay-adi dadka gaabale doolara la qaadado hay kaaraa la hele walaagaas dadkii la leeyaa dadkii laha aruuriyo hayo baabuurta afar iyo labaatan saac in shal gohaan ma-amadi inka horeyti oo guddiga gurmudka abaaro dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo booqda ayaan kaamamada ka yaalan duleedka magaalada baydhabo balse mayba la sugahaye walyaabo degdegda eh ayuu ku qabada doonaan iyagoo dhibaato eedan biliranka jarta kaamamyada ka yaalan duleedka magaalada baydhabo islamarkaasna iyo eyin dadka maalanba maalanba ku dambeyta haano hadeyrahayaan magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya dhinaga kalena guddiga gurmadka abaaro ee gobolka hiiraan iyo weybayoona ku dhex teegana khilaafa waa koobashir cabdulaahi ismaan oo warka baledweyne hanin ku dari maalmihii ugu dambeeyey waxaa soo baxayay khilaaf xoogan oo ka dhex taagnaa guddiga gurmadka abaaraha maamul goboleedka hirshabelle qaybta gobolka hiiraan ayaa weli isku khilaafsan habka loo qaybinayo saamiga gobolka hiiraan uu ka helay xubnaha guddiga abaaraha gobolka hiiraan ayaa qaarkood soo jeediyey in qaybinta deeqda lagu saleeyo ee shan degmo halka kuwa kalena ay sheegeen in loo baahan yahay in lagu saleeyo qaab ku salaysan qabiil hirshabeelle lacag gaaraysa boqol iyo konton kun oo doolar oo loogu talagalay labada gobol abaaraha dadka iyo dunyada ba-aysa in uga caybay sidaas darteed waxaa loo qaybiyo laba qaybood shabeellada dhexe toddobaatan shan kun ayaa la siiyey hiiraanna toddobaatan iyo shan kun ayaa la siiyey toddobaatan shan kun oo hiiraan ayaa ilaa haddeer aanan la bixin oo ummadiina waxaa yara yihiin xoolihiin waxaa yara yihiin garaad axmed cadow wuxuu ka mid ahaa guddiga abaaraha waxaana uu ka warbixiyey waxyaabaha keenay khilaafka ka dhex taagan waxaa hor istaagsan guddigii abaaraha ee hirshabeelle qaybta gobolka hiiraan ayaa maxay ahayd isku qabsatay lacagaas ku qabsaday qaarna loona kala badiyo dhibaatadu meesha ay u kala badan tahay loo kala badiyo noocaasay ahaaday ayaa marka waxaa dhacday guddigii qaybta hiiraan inay yidhaahdeen qabiil ha lagu qaybiyo toban maxay ahayd degmo ha lagu qaybiyo marka tobankaas degmana wax dhibaato ah iyo tafaraaruc iyo qayluun bay keenaysaa qabiilna dhibaatay keenaysaa lacagtan ummad ayaa soo urursatay oo ugu talagashay inay sadaqaysato ilaa haddeena lacagti way taallaa ummaddii loo keenay iyo xayawaankii loo keenana ma aysan waxba kama helin mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka hiiraan ayaa dhowaan waxa ay shaaciyeen in magaalada beledweyne uu ka dhisan yahay laba guddi kuwa oo kala hoostaga maamulka hirshabeelle iyo maamulka gobolka hiiraan magaalada beledweyne iyo deegaano kale waxaa ku dhibaataysan dad kala duwan kuwa oo loogu talagalay in deeqdan loo qeybiyo bashiir cabdulahi cusmaan raadi warson meel warkaasi ku yahay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dowladda dalka ciraaq ayaa sheegtay intii maraykanka uu saxaqiijiyay taageero buuto oo ku dhan ee kooxda dowladda islaamiga ee dalkaasa ra-iisul wasaaraha dalkaas xaydar calabaadi ayaa sheegay intii maamulka madawiine trump uusa aan xaqiijiyay intii uusan taageero la garab sulinye dowladda ciraaq dagaalada ku dhanka ee kooxdan alcabaadiye hadalkan jeediy kureed markii madawiine trump la kulumay manka cadee maraykanka weyba uusan taas khadara intii uusa hadda dareensinyeen intii madawynaha cusub ee maraykanka donald trump uusa diyaaringayeen intii uusan la dagaalamo argagixisada marka lanfiiri madaweynagii hore ee barack obama balse weyba uus sheegay intii uusa weli aan aragna qorshaga trump ee lafadaha intila ka adkaada kooxdan an iska magacawday dowladda islaamiga madaweynaaha maraykanka donald trump yalaa sheegaha intii uusa weli ka mashquulsanyay qaabayowka siyaasada dalsheeya aan ka dambeyntiina dhugunsadayaal madaweynagii xilkala kuboobi ee koonfurta kuuriya iyo dacwad oogayaalka su-aalo ku weydiihayaan fadeexadii musuq maasuqa ayaa xilka kuwayte kureed marka iyo deertii xafiiska dacwad oogayaalka ayaan sheegday warfadyaanka diya walidii eedan ku xunta bilaamay tan madaweynenimada la kuboobi ee koonfurta kuuriya diidi intii arrintan su-aalo la kuweydiin intii hayti xilka madaxtinimo ee dalkaasa laakiin markii dambe weybaya waytay xasaanadii markii garsoorayaalka maxkamadda sare meelmaryan go-aankii baarlamaanka ahay intii dacwadii xilka lakukuboobi laaka oga bilaamay tan madaweynenimada lakuboobi ee koonfurta kuuri iyo inta badan weyba laaka eedayaya fala la xiriira fadeexooyin musuq maasuq eh oo y la sheegeen tiyaga kahaasa warkii isinkula dareertan dhugunsadayaal hamiinimada idaacadda warsan ee magaalada baydhaban tan iyo keli warkan aanooshug ismaail axmed ee sinsaartii waana tusiinkula dareersiyaasi way banayin farsameeyey maxamed xuseen fadhiir b k asxaabtii warkoo kala qayb qaatee umahadnage isina kamahadsanteen dhugunsadayaal wararkii barnaamijyada ku baha idaacadda warsan ee magaalada tan baydhaba